walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro sharci ah u soo xirtay kawaaleyda ku dhaqan degmada jilib ee walaayadaasi dowradan oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa kawaaleyda jilib waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah iyagoona ka faa'iidaystay gowraca iyo axkaamtiisa qaar ka mid ah kawaanleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay duruustii ay ku qaateen dowrada iyo sida ay ugu faa'iidaysteen waxaan nahay qoladii kawaanleyda ah waxaa noo socota dowro saddex maalmood ah waxaanu ku qaadan duruus fara badan alxamdulilah wax badan baan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah sida tawxiidka beeca qishka waxun in la gado oo xoolaha muslimka loo qariyo qishka wax badan aan ku faa'iidnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan insha allah anagana waa qaadanay dowradan waxay socotay muddo saddex maalmooda maalintii ugu horreysay waxaan ku qaadanay mowduuc alrifqu bilxayawaan xayawaanka dhimrintiisa iyo si loo tacaamuli lahay gowrac iyo axkaamtiisaan ku qaadanay maalinkii labaad waxaan ku qaadanay tawxiidka iyo salaada tawxiidka waxaan qaadanay fadliga uu leeyahay iyo macnihiisa iyo shuruuddiisa iyo arkaantiisa iyo aqsaamtiisa iyo mubdilaadkiisaan ku qaadanay iyo salaada qaybaheeda maanta ugu dambeysay waxaan ku qaadanay beeca iyo waxyaabaha uu xalaal ku noqonayo iyo waxyaabaa uu xaaraan ku noqonayo waxaa meeshaan saddex bere u fadhinay dooro tawxiidkii aqsaamtiisa intaba waan ku fahanay sidoo kale miisaanka aan muslimka wax oga gadanayno walaalaha muslimiinta oon wax ka gadayno inaan si wanaagsan aan miisaanka ugu beegno oo si wanaagsan aan ugu saarno wilaayaadka islaamiga ah ayaa dowrad sharci ah u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan hadda majaalka ay qusayso dowladda ayaa waxaa la siiyaa tawjiihaad ku aadan shaqada ay bulshada u hayaan